aabbo cabdiqani maxamed wacays allaha u naxariisto wuxuu xalay afarta iyo barkii ku geeriyooday waddanka kuwait xanuunka hadda jiro ayuu u geeriyooday darteed sabtigii hore ayuu muxuu ahaaye xanuun dareemay neefta ku yaro dhegtay qandho qabatay cisbitaalka ayuu tegey asaa lugihiisa ku tegey markii ay baareen kadib waxay u sheegeen inuu bositive yahay oo uu cudurkii ku dhacay waxaa xusid mudan aabbo labadii bilood ugu dambeysay kama uusan bixin guriga kadib markuu meeshii tegay bositive noqday neeftii kusii yaro adkaatay xogaa waxa ay dhakhaatiirta u sheegeen in ay suuxinayaan oo ay ku rakibayaan mashiinka neefsiga oxyjiinka sidii ayuu ahaa shantii malmood lasoo dhaafay sidii ayuu ugu xirnaa marka cudurka koronu u dhintay oo uu sababsaday cudurka corona ayaa uu u dhintay allah u naxariista cudurkaas ayaa uu sababtiisa noqday hadda geerida aabbo haddaad sheegtay oo aad tidhi ma bixin aabbo guriga kama bixi jirin muddo bil ah intee laga yaabaa inuu ka soo qaaday ama cudurkan ka soo raacay aabba mu- sidaa sheegtay muusan bixin labadii bilood ee ugu dambeysay inkastoo dadka qaar ay familka ay leeyihiinba xataa saddex bilood ayuu ku dhawaad guriga ku jiray ma uusan bixin laakiin sababta sida hadda aan qiyaasayna waxaa weeyaan laga yaabaa in caruurta oo banaan ka shaqaysa uu usoo maray uu ku dhacay sidaas ay macnaha uu kusoo gaaray caruurta way baareen baaritaan baa lagu sameeyey inta badan wax laga helana hadda ilaa hadda ma jirto marka laakiin tiis unbaa dhammaatay sabab ayayna u noqotay waa alxamdulilah allah u naxariisto aabba safiir buu ahaa muddo dheer diblomaasiyadduu ku jiray kuwait liibiya hadda u dambayso masar iyo jaamacatalcarab uu isku hayey bal wax yar nooga taataaba taariikhdii aabbaha aabbo wuxuu ahaa nin runtii aad u afgaaban dadka inta badan oo runtii yaqaano runtii aad ay ugu tilmaamaan inuu yahay qof aad u afgaaban ahludiin ah inta badan noloshiisa wuxuu kusoo qaatay shaqo dowladeed heerar kala duwan oo dowladda ayuu usoo shaqaynayay weligiis nin qaran ayuu ahaa xilal badan ayuu soo maray oo uu kasoo qabtay dowladihii kala duwanaa ee soomaaliya soo maray sida hadda aad sheegtay runtii muxuu ahaaye xilligan ugu dambeeyey oo uu ku magacaabnaa safiirkii jaamacat alcarab iyo safiirka qaahira soomaliya u matelayay marka alxamdulilah kulley aabbo waxa uu ahaa waxbarashadii ayuu ka shaqaynayey beedhabo ayuu shaqadiisa ka bilaabay hargeysa ayuu ku xijiyey isagana sidoo kale waxbarashada ka shaqaynayey waxaa loo gudbiyey sidoo kale balweyne oo in muddo ah uu runtii ilmaha inta badan bay ku dhasheen oo halkaas ayuu isagana sidoo kale guddoomiye waxbarashada ka ahaa xilli siddeetan iyo siddeeddii qiyaastii meelaas markay ahayd ayaa xamar loo soo wareejiyey uu ka mid noqday qaybta diblomaasiyadda oo qaarijiyada ka mid noqday xilligaas oo loo magacaabay agaasimaha waaxda carabta ee qaarijiyada ahayd wixii ka dambeeyey ayuu haddana waxaan wuxuu soo aaday kuwait halkaas oo farst consular ka ahaa libiya ayuu safiir ka ahaa shan sano ayuu libiya uu joogay kadib waxaa loo wareediyey qahira halkaas ayuu ka ahaa manduubkii soomaaliya u fadhiyey jaamacat alcarab islamarkaas safiirkii soomaaliya u fadhiyey waddanka qaahira masar ilaahay ha u naxariistee muxuu ka tegay carruur iyo xaas aabbo aabba cabdiqani maxamed wacays waxa uu ka tegey hal xaas ah iyo sagaal carruur ah waa shan gabdhood iyo afar wiil maxamed cabdiqani maxamed oo ah wiil uu dhalay danjiraha kuweyt ku geeriyooday ilaahay ha u naxariisto danjire cabdiqani maxamed wacays